الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxa aynu habeenkii ugu dambeeyey aynu kusoo jirnay baabu fadli salaati aljamaacati wa wujuubiha marka sheekhu wuxu uhi raximah اllah can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal salaatu اljamaacati afdal min salaati اlfadli bisabci wacishriina daraja waa xadiidka koowaad ee baabkaasi ibnu cumar wuxuu yidhi radia allahu canhumaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi salaatu اljamaacati salaad jamac lagu tukado afdalu waxay ka fadli badan tahay min salaati اlfad ay min salaati اlmunfarid qofka keligii tukanaya ama qofka keligii tukada salaadiisa waxay ka fadli badan tahay bisabcin wacishriina daraja toddobiyo labaatan darajo marka salaatu ljamaaca ay asalaatu fi ljamaaca waa salaaddii jamaca lagu tukanaya weeyaan min salaati lfad fad waxa weeye almunfarid fadda arajulu can asxaabihi ay shadda canhum fadda ay shadda waa ka shaadoobay weeyaan wa baqiya munfaridan kelidiina waa noqday markaa salaada jamac lagu tukanayo jamac lagu tukado oo qofku jamac ula tukado waxay ka fadli badan tahay min salaati alfadli bisabcin wa cishriina daraja markaa xadiidkan waynu tilmaanay habeenkii ugu dambeeyey inuu sancaani uu yidhi أما xadيiث بن cمر فlm narh إlا بlفظ تfضل وlm نجidه في الصحيiحayn بlفظ أfضل وlaa نbه عalayh الزrkشhy yaعnي xadiiثkan بن cmر halka أfضل ah lafdigaa أfضل kuma kuman arkin buu leeyahay markaa صحيiحaynka bukhaariي mslim kmn kamaynan helin lafdiga أfضل lafdigu waxa weeyaan tafdulu saa daraaddeed baan sarkashina una tambihin buuri marka xadiisku marka hore waxa uu tilmaamayaa jamaca in lagu tukadaa fadliga ay leedahay xadiidka soo socdana saasoo kaleu sheegaya axaadiis fara badan oo kalena waxay ka warrantay salaada oo jamaca lagu tukado fadliga ay leedahay axaadiis fara badan ba kusoo aroortay rasuul ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam qofka salaada jamaca kutu jamaca la tukada afartan maalmoodna takbiiratul ixraamka soo gaadha afartan cisho ninka jamaca ku tukada ee imaamkii takbiiratul ixraamka kusoo gaadha ee la takbiirta takbiiratul ixraamka kutibat lahu baraa'ataan laba shay baa loo qoraa oo looga beri yeelaa labada marka uu loo qorayo ee beri uu ka noqonay waxa weeyaan bara'at min alnifaaq wa bara'at min annaar nifaaqina waa laga beri yeelaya oo beri buu ka ahaanaya naartiina waa ilaahay waa ka beri yeelaya subxaanahu wa tacaala oo kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam markaa jamac in lagu tukadaa fadligaas bay leedahay xadiidkan waxay noogu taala bisabcin wacishriina daraja xadiid kalena waxaa kusoo aroortay bikhamsin wacishriina daraja ama bihamsin wacishriina juz-an marka culimmadu waa jimciyeen duruq badan badna waa ku jimciyeen waxaa ka mid ah sidaynu hore usoo sheegnay fadikru lqaliil laa yanfi kaiir yacni labadan tiro ee la sheegay isma khilaafayaan tirada yar ee la sheegay tirada weyn ee fara badan diidi mayso oo tirada yari waxay soo hoosgelaysaa maxay tirada badan bay soo hoosgelaysaa halkan shan iyo labaatan baa toddoba-iyo labaatan baa la sheegay xadiid kalena shan iyo labaatan buu sheegay tirada yar ee shan iyo labaatanka ahi waxay soo gudagelaysaa tirada ka weyn ee ah toddoba-iyo labaatan toddoba-iyo labaatanku waa shan iyo labaatan iyo ziyaado weeye saa daraaddeed way soo hosgelayaanoo tirada yari diidi mayso tirada faraha badan leh sidaas ahlucilmiga qaar ka mida waa sheegeen waxaa kale la yidhi mayaana ee bisabcin wacishriin iyo hamsin wacishriinadaasi waxay ku kala duwan tahay yakhtalifu biikhtilaafi aljamaacaat oo salaadu xagga jamaca way ku kala duwan tahay marka jamacaa kala duwan iyo sifada salaada ay leedahay kala duwan ayaa marka waxay ay ku kala duwan tahay oo qofka masaajidkii u dhow iyo qofka masaajid ka fog way kala duwan yihiin jamaca faraha badan leh iyo jamaca yar waa kala duwan yihiin masaajidka weyn ee lagu tukada jamciisu badan yahay iyo masaajidka yar waa kala duwan yihiin wahaluma jar sidaas bay marka u kala duwan tahayna waa la yidhi aqwaal kalena waa la sheegay calaa ayi xaal labadan tira isma diidayaan bisabcin wacishriina iyo bikhamsin wacishriin darajadan la sheegay ee min salaati alfadli bisabcin wacishriina daraj darajaadkaasi micnahoodu waxa weeyaan bay yidhahdeen culimmadu waa bimacna salawaat qofka keligii tukanaya iyo qofka jamac la tukanaya qofka jamca la tukanaya waxa uu ka fadli badan yahay qofkii keligii tukanayey toddobi iyo labaatan salaadood marka darajadu bimacnaa waa asalaad salaad bay noqonaysaa marka salaadii jamcu waxay noqonaysaa bimathaabati khamsin wacishriina salaa aw sabcin wacishriin toddobiyo labaatan salaadood buu ka fadli badan yahay amaba shan iyo labaatan salaadood sida labada riwaaye xadiidka ku kala yimid sidaasaa daahira welibana waxaa xoojinaya oo sii cadaynaya xadiidka fii saxiixi muslim ku sugan bilafd salaatu ljamaacati tacdilu hamsa wacishriina min salaati lfadl salaada jamca lagu tukado waxay u dhigantaa shan iyo labaatan salaadood oo qofka keligii tukanaya qofka keligii tukanaya salaadiisa shan iyo labaatan jeer oo la labilaabay bay u dhigantaa riwaayo kale iyaduna waxaa ku timid صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده صلاة إمام كللتكذو إمام مرقوة شمعي ويا صلاة إمام كللتكذو وحي كفض لبنانته شن يلا بعتن صلاة وقف كل ذي تكذو شن يلا بعتن صلاة كل ذي تكتي أي كفض لبنانته صلاة شمع مركب أحمد نوصاص كلا sanad xadiidkiisa markaa culimmada ay saxiix yeeleen cabdillahi bin mascuud uu warinayey wuxuu yihi kul waxaa ku jirta markaa kulluhaa milu salaatihi shan iyo labaatankaasi qofka keligii tukanaya waa milu salaatihi salaadiisoo kale weeyaan yacni salaada qofka keligii tukanaya uu tukanayo oo kale weeyaan dhammaantood waa shan iyo labaatan salaadood ama toddobiyo labaatan salaadood marka halkan darajadu waa bimacnaa asalaa salaada ayay markaa la macno tahay macnaha salaada ayay qaadanaysaa salaat jamaca marka fadliga intaa leeg ayay salaada jamcu ay leedahay jamac salaadoo jamac lagu tukado fadliga intaa leeg bay leedahay in qofkii keligii tukanayay ay marka waxa weeyaan toddobiyo labaatan salaadood oo salaadiisoo kale ah inaad dheeraad yani ay kaa dheeraysiiso ood ka fadli badnaata waay marka salaadan jamaca salaada jamaca lagu tukanayaa xagga fadliga iyo ajirka weynidiisa way ku kala duwan tahay xagga ajriga iyo fadliga way ku kala duwan tahay ahlu cilmigu laba qowl bay ku leeyihiin salaadaha jamcu ma kala fadli badan yihi mise ma kala fadli badnaa ma isku mid ba jamaca yar iyo jamaca badan haddii laba qof way tukadaan waa jamac saddex qof haddii way tukadaanna waa jamac tirada badan iyo tirada yar xagga jamaca fadliga xadiiskuu sheegayo ma iskaga mid ba mise ku kala duwan yihi imaamu malik raximah llah isagu wuxuu yidhi jamacu jamaacadu tatasaawa fi lfadli walaa fadla lijamaacatin calaa jamaacatin ukhraa xagga fadliga waa iskaga mid un haddii laba qof tukadaan iyo hadday boqol qof tukadaan xagga ajriga waa isku mid un waxa weeyaan xadiidka baana daliilu ah salaada jamaca lagu tukadaa waxay ka fadli badantay qofka oo keligii tukadaa yani qofka oo keligii tukada bisabcin wacishriina daraja marka haddii jamac qofka ugu tukado laba igu yar tahay ama saddex ba ay igu yar tahay fadligan waa helaya in toddobiy labaatan darajo uu dheeraado kii ka midii tukanayay kii la tukanaya boqol qof iyo wax ka fara badanna waxaway fadligaa waa helaya marka xagga jamaca dadku waa isku mid oo jamaacadu waa siman tahay oo jamac jamac ka fadli badan ma jirta buu yidhi xadiidka buuna daliishaday oo wuxuu yihi liana alxadiida dalla calaa fadiilati ljamacati xadiidku wuxuuna tusinayaa fadligu jamacuu leeyahay ayuuna tusinaya jamaca amay ha yaraan ma ha weynaadee walaa majaala lilqiyaas xagga fadaa'ishana qiyaasku ma galo marka mar hadduu xadiidkiinu tusiye fadli bimiqdaarin mucayanin qadar mucayan oo ah nin qofka keli ah iyo qof wax ka badan oo jamaca inay marka fadligii ku kala duwan yihiin mar hadduu sheegay oo qof yani jamac inuu fadligaa leeyahay mar hadduu tilmaamay waxay taasi keensanaysaa in marka waxa weeyaan ay sinaadaan tiradii in tiradii ajrigu kusoo xasilayna in laga sinaado laba haddaa la dhaa waa jamac jamaca labada qofa iyo intaa wixii ka badanba xagga ajriga waa iskaga mid marka wuxuu yihi fayadkulu fiihi aljamaacatu alkubraa wasuqraa calaa xaddin sawa jamaacadii yaree jamaacadii badnayd si siman bay markaa usoo gudagelayaan waxaa sii xoojinaya xadiid ibn abi shiba soo saaray ama ahar ibraahim annakhaci laga werinaya biisnaadin saxiix wuxuu yihi idaa salla arajulu maca arajul markuu ninku nin la tukado yani labada qof markay wada tukadaan fahumaa jamaaca labada qof waa jamac lahuma tadciifu hamsan wacishriin labadaa qof waxay wada leeyihiin ajrigii libillaaq shan iyo labaatan darajay leeyihiin yani markuu ninku nin la tukado waa laba qof labada qof waa jamac jamaca labada qof ihi waxa uu waxay leeyihiin darajadii ahayd shan iyo labaatan darajo oo loo libilaabayay ayaa ay leeyihiin sidaas markaasu gashay laakiin jumhuurku waa khilaafeen waxay yidhahdeen jamac waa kala fadli badan yahi jamac waa kala fadli badan yahay isbana diidaya xadiidkan tilmaamaya qofka keliya ah salaadiisa inay ka fadli badan tahay qofka jamaca ku tukaday inuu markaa ka fadli badan yahay qofka keligii tukaday inuu ka fadli badan yahay iyo markaa jamacu markastuu sii bato inuu markaa ajrigu sii badanayo isma diidayaan ajriganna waa sugan yahay ziyaadana waa helaya qofkii jamaca badan la tukaday waxaa markaas ay daliishadeen xadiidu ubay ibnu kacab waxaa markaa xadiidka ku jirtay waina salaata arajuli maca arajuli aska min salaatihi waxda qofku markuu ninku nin la tukado waxay ka wanaagsan tahay oo ka fadli badan tahay salaadu keligii u tukan lahaa wa salaatuhu maca arajulayn askaa min salaatihi maca arajul ninku inuu laba la tukado laba nin muxuu ku noqonaya saddex buu ku noqonaya marka ninku inuu laba nin la tukado saddexuu ku noqdo waxay ka wanaagsan tahay way ka fadli badan tahay salaatuhu maca arajul inuu nin keli la tukado marka laba ay noqdaan markay saddex yihiin markay laba yihiin markay saddex yihiin bay kasii wanaagsan tahay wa kullamaa kahura fahuwa axabu ila allah markasta tirada sii farabadatana ilahay waa jeceli subxaanahu wa tacaala xadiidka axmed baa soo saaray culimmada sanadka xasan bay ka dhigeen culimmada qaar ka midna sanadka waa acniyeen laakiin sheekh albani xadiidkii wuxuu leeya waa xasan waa soo wadna insha allah waxaa kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi salaatu rajulayni yaumu axaduhumaa saaxibahu askaa cinda allahi min salaati arbacatin tatraa salaatu rajulayn laba nin salaadood oo yaumu axaduhumaa saaxibahu labada nin midkood uu saaxiibkiisa tukinayo oo imaamu yahay midka kalena ma'muumu yahay askaa cinda allahi min salaati arbacatin tatraa waxay ka fadli badan tahay ilahay agtiisa waxay yani ka fadli badan tahay afar kala jaad yani afar markaa mutafariqiin ah oo mid waliba gaarkiisu tukanaya afar nin oo gaar u tukanaya waxaa ka fadli badan laba nin oo wada tukanaya wa salaatu arbacatin askaa cinda allahi min salaati amaaniyatin tatraa afar wada tukada waxay ka fadli badan yihiin ilaahay agtiisa sideed qof oo mid waliba gaarkiisu tukanaya وصلاaة ثمانية يأmهم أحadهم أزكى عind الlahi min صلاaةi مئة تtrا waxaa kaloo rasuulku yihi عalayhi الصلاaةu وaسaلاam sideed qof oo midkood uu tukiyo oo imaam uu noqdo waxay ka fadli badan tahay boqol qof oo mid walba gaarkiisa u tukado yani markasta tiradu badato fadligaa badanay xadiidkaasna sanadkiisa waa xasan waxaa kale deliishadeen oo dil- adilada markaasi ka mid a xadiidu cuثmaan ibni cafaan radia allahu canhu ee muslim uu soo saaray wuxuu yihi rasuulku wuxu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man sala alcishaaa fii jamaacatin qofka jamac ku tukada salaada cishaa'i fakaأnamaa qaama nisfa اleyl jamac hadduu ku tukado salaadii cishee wuxuu ka dhiganyay nin kacay nisfa leyl habeenka kale barhkii oo dhan buu nooleynay habeenka kale barhkii o dhan buu tukanay waman salla subxa fii jamaacatin qofka salaada subax jamca ku tukada fakaأnamaa salla leyla kullah waxaabad moodaa habeenkii oo dhan ba nin tukanayay marka laba salaadood kale fadli badan soo maaragti yacni salaada subax oo jamca ku tukatid iyo salaada cishe oo jamca ku tukatid way kala fadli badan yihiin salaada cishe oo jamcaad ku tukatay ajrigeeda wuxuu ka dhiganyay sida habeenkii kala badh inaad markaa cibaadaad ku noolaysay salaadii subaxna habeenkii oo dhan ba cibaadaad ku noolaysay ajrigaasoo kale qofka ajrigaasoo kale ayuu helayaa weeyaan marka axaadiistaasi waxay kutusinaysaa in jamacii mar kastoo uu bato uu fadligaa uu leeyahay mar kastoo uu bato inuu marka waxa weeyaan uu fadli badan yahay oo ilaahayna uu jecelyahay subxaanahu wa tacaala yani labadan sala ma salla alcisha fi jamaacatin fakaanamaa qaama nisfa alleyl eeg salaadii cisho jimca ku tukatay iyo salaadii subaxo jimca ku tukatay waa kala duwanba xaggii tiradana maxaad nolanaysa marka yani iyaduna saasoo kale way kala badan yihiin weeyaan marka sidaa sawaabka ee saxiixi waxa weeye xagga darajada iyo fadliga waa kala duwan yihiin jamacii jamacba jamacuu ka badan yahay waa ajrigiisuna uu ka badan yahay marka adilada la fiiriyo amkinada lagu tukanayna saasoo kale ku kala fadli badnaanaya makaanka lagu tukanayo wada maalan masaajidka masjid xaramka iyo masjid masaajidka nabawiga iyo masjid aqsa marka la yidhaahdo saddexdaa masjid saddexood sida ugu fadliga badan weeyaan salaada masjid xaramka lagu tukadaa boqol kun oo salaadood u dhigataa hal salaad oo keliya oo ku tukatay masaajidka masjid xaramka waxay la ajri tahay boqol kun oo salaadood masaajidka nebiga lagu tukadana waa kun salaadood masaajidka masjid aqsa la ku tukatana waa shan boqol oo salaadood iyaguna sidaas bay markaa u kala duwan yihiin salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfaddi bisabcin wa cishriina daraja jamaca halkaba lagu oogaya ma masjidkaa lagu oogayaa mise waa gurigii xadiidkan soo socdaa ayaa inoo tilmaamay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi salaatu rajuli fii jamaacatin salaatu rajuli fii jamaaca ninka oo markaa salaadiisa jamac ku tukada tudacafu calaa salaatihi salaadiisa ayaa looga limilaabaa fii beytihi uu ku tukadayo wa fii suuqihi hamsan wacishriina dicfan toddobiyo labaatan libinlaab oo shan iyo labaatan libinlaab ayaa markaasi looga dheeraad siiya wadalika taasna wuxuu ahaaday annahu idaa tawada'a markuu weysaysto faaxsana alwuduu'a weysada uu wanaajiyo uma kharaja ila lmasjid asna masaajidka uu baxo laa yukrijuhu ila asalaa wax saaraya aniguna jiri salaad mooyaane wax kaloo u baxaya ma jirto aan ahayn salaad lam yaktu ma tallaabo qaado lam yakhtu tallaabo ma qaado khuwatan tallaabo ama khawatan haddaa khawo la yidhahdo hadda khuwo la yidhahdo waxay ku kala duwan yihiin khawa marka la yidhaahdo waa labadan gomadoode uu qaadayo inta udhaxaysa yani ayaa la dhaha khawa waa tallaabadii haddii kalena waa ficilkii bay noqonaysa marka la godana ilaa ruficat lahu biha daraja daraja kor loogu qaadaa wa xuta canhu biha khai'a jafna waa lagaga ridaa faidaa sallaa markuu tukado lam tazal ilmalaa'ikatu malaa'igtu kama zuusho tusalli calayhi inay markaasi u ducayso maadaama fii musallaahu inta uu ku suganya bartii uu ku tukaday allahuma salli calayh allahuma kfir lahu ilaahw naxariiso allahuma kfir lahu ilaah dembi dhaaf allahuma arxamhu ilah naxariiso waay salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin jamacu ku tukado tudacafu calaa salaatihi salaadiisa ayaa looga limin laabaa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado iyo wa fii suuqihi hamsa waishriina dicfan shan iyo labaatan limilaaba looga dheeraad siiya marka dicfigu waxay yidhahan culimmadu micnihiisu waa mili mili oo yani uxudhigma weeyaan salaada uu gurigiisa ku tukoodo ama suuqa uu ku tukoodo iyo salaada uu jamac ku tukoodo oo masaajidkii ah sida xadiisku markaa ay culimmadu ku fasireen salaada uu jamac ku tukoodo iyo salaada keligii uu tukaday shan iyo labaatan isku shan iyo labaatan bay dheerata shan iyo labaatan salaada uu keligii tukaday ay ka badantay dicfigu marka waa mil yani lamida weeyaan salaadiisa uu keligii ku tukaday keligii uu tukaday toddobiyo labaatan la mid ah bay ka badan tahay tuu jamc ku tukaday ama waa looga labinlaabaa salaadaasa labinlaaba toddobiyo labaatan jeer baa la labinlaabaya ama shan iyo labaatan jeer haddaba halkaas ahlucilmigu waxay u daliishadeen salaada jamaca in lagu oogayo masaajidka fadligan la sheegayaana waa masjidkii saddex qowl bay ku leeyihin marka agga yani ma banaanta in masaajidka am masaajidka jamacii masaajidkun baa la gaara mise lama gaaro qole waxay idhahdeen masaajidka jamac waa lagu tukan karaa masaajidka meelaan hayna waa lagu tukan karaa way banaanta yani sida imaamu shaafici raximah llah uu tilmaamay saa daraaddeed baa imaamu shaafici wuxu ui yajuuzu ficluhaa fii ayri sala fii ayri masjid وkul جamاcaة صallىa fiiha rajul fii beytihi wuxu i jamc kasta oo ninku gurigiisa ku tukado aw fii masjidi صagiiri aw kabiiri qaliili اjamاcaةi aw kaiiriha gurigiisa hadduu ku tukado jamc kasta oo gurigiisa qofku ku tukado ama masaajid ku tukado yar ama masaajid weyn jamciisuu badan yahay ama jamciisuba uu yar yahay أجزأت canhu amacadaas waa gudaysa jamacadaas waa gudaysa wlmasjid lacdamu waxaysu kahurat ljamaacatu axabu ilayhi masaajidka weyn iyo mar kasta oo jamacu uu farabato taasaa kasii wanaagsan n kasii jecela yani marka waxuu kutusanayaa in jamaca masaajidka horta asalku waa masaajidka weyn masaajidda wax kalaba looma dhisi waxaa loo bineeyey in salaadii lagu oogo fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu soomaheen yani masaajidda waxa loo bineeyey ee loo dhisay in salaadihii la yimaado masaajidkii markuu muadinka adimayo ulay xaya cala salaa dadkii salaadiiba loogu yeedhaya marka haddii dadka masaajidkii aan lagu talagelin ku tukadaano qofku meeshu doonu iskaga tukado dee salaada xaya cala salaa lama yidhaahdeen masaajiddiina lama bineeyeen oo lama dhiseen nin walba waxa odhan lahaa meeshaad markaa joogti iskaga tuko gurigaaga iskaga tuko ama dukaankaaan ku tuko ama meheradaada laakiin masaajiddii waxa loo dhisay oo loo bineeyey dikrigii ilaahay iyo salaadihii lagu oogo oo jimcayaashii lagu oogo oo jamcii lagu oogo eedaankina waxaa loo sharciyeeyey in masaajidka halka laga eedaamayo la yimaado halka laga adimayo in la yimaado oo jamcii lagu oogo ayaa loo sharciyey laakiin jamcu meesha meelaan ahayn xagga asixitaanka marka la eego waa asaxaya suu shaafici leeyh kaas waa qowl axmed ibn xambal riwaaye laga wariyey waxay leedahay laysa lirajuli ficluhaa ila fi masjidi jamac qofku masaajidkunbuu ku tukan karaa meelaan masaajidka kuma tukan karo ibnulqayimna waa raajix bu qolo kale way kala qaadeen waxay idhahdeen qofka aadaanka maqlaya salaada waa inuu yimaadaa masaajidka salaadiisan asixi maysa ilaa masaajidku yimaado haddii laakiin una aadaankii maqlaynin waa iska ku tukan karaa meeshii uu joogo kaana daahiriin ayaa laga wariyey qowlka shaafici ba ugu raajixsan jamacu waa asaxayaa masaajidka meelaan ahayn adilo fara badan baana ee marka kusoo aroortay waxaa ka mid ah xadi markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ku tukaday guriga anas ibni maliki anas ibn malik wuxu yhi rasuulka alayhi salatu marka salaada waktiga soo gaadho oo kale intan qaado mara cawdi aan u dhigo ayuu tukan jiro annagana waan ku daba tukan jirnay xadiidkaas waa u deliishadeen iyo waa u deliil sidoo kale waxaa soo aroortay xadiid sheekh albani uu saxiixa ka dhigayo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga hortukaday masaajidkii oo markuu soo galay oo markaa u arkay masaajidkii oo marka waxa weeyaan laga horbaxay deetna u noqdo gurigiisuu tegey deetna dadkii guriga joogay buu ururiyey dadkii buu marka waxa weeyaan uu tukiyey adilo kalena waa kusoo arortay kolley ficlan laakiin dhaqanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa cudurdaar marka cudurdaarku yimaado mooyaane inuu masaajidka uu ku tukado jamac isagoo aan jamac ku tukan cudurdaar la-aanna lama akin marka jamaca waxaa loo sharciyeeyey masaajidkii in la yimaado masaajidkan lagu ogaya jamaacadii xadiidkanna waa u daliil jamaca qofkuu masaajid ku tukado iyo jamaca uu guriga ku tukadaana way kala fadli badan yihin horta jamacaasna ajriga waa helayaa sida xadiiska horuu sheegayo salaatu rajuli salaatu rajuli fi ljamaca sooma xadiidka inkaan aqriyin salaada qofkuu ku tukado jamacu ku tukado waxay ka fadli badan salaada keligii uu tukado bisabcin wa cishriina daraja yacni waa mutlaq hadduu masaajid ku tukado jamacii iyo hadduu guriga ku tukado marka halka waxaan afar baa ka soo baxaya inuu masaajid inuu gurigu ku tukado jamac iyo inuu masaajidka ku tukado jamac iyo inuu gurigu ku tukado keligii iyo inuu masaajidka ku tukado keligii waa afar marka waxay dhahdeen jamac ha xagga jamaca marka la eego jamaca uu guriga ku tukado qof ama si kaleba haddoo loo dhigo qofku jamac meel aan masaajid ahayn hadduu ku tukado iyo masaajidkii jamca lagu tukanayo waxa fadli badan masaajidkii jamca lagu tukanayo waxaa fadli badan jamacii masaajidka markay kelidu ay noqoto qofku inuu keligii masaajid ku tukado iyo inuu keligii meel aan masaajid ahayn uu ku tukado gurigii oo kalea maalan waxaa fadli badan inuu keligii ku tukado masaajidka hadday noqoto keligii inuu markaa ku tukado masaajidka iyo inuu keligii guriga ku tukado iyo inuu jamac guriga ku tukado waxaa fadli badan jamac inuu guriga ku tukado yani keligii masaajid ku tukaday iyo jamacii uu ku tukaday waxa weeyaan guriga waxaa fadli badan jamacii guriga uu ku tukaday masaajid keligii buu ku tukanayaa jamaciina wuxuu ku tukanayaa gurigii marka jamacii baa ka fadli badnaanaya marka gurigoo jamc lagu tukado iyo masaajidko jamc lagu tukado waxaa fadli badan masaajidko jamc lagu tukado masaajidku keliga aad ku tukatid iyo gurigoo keliga aad ku tukatid waxaa fadli badan masaajidku keliga ku tukatid haddii ay noqoto masaajid keliga aad ku tukatid iyo gurigood jamc aad ku tukatid waxaa fadli badan gurigood jamc aad ku tukatid waa jamci waxa soo xasanaya fadliga xadiidkaa hore uu sheegayo oo de qofki keligii tukaday iyo qofkii jamca la tukaday qofkii jamca la tukada waa ka fadli badan bisabcin wa cishriina daraja ama bikhamsin wa cishriina daraja afartaas buu u kala qaaday ahlucilmigu sidaas bayna markaa tilmaameen calaa ayi xaal xadiidkan xadiidka hore waxoogaa tacaarudaba marka ay sheegeen oo salaatu rajul fi jamaacatin tudacafu calaa salaatii fii beytihi wa fii suuqihi hamsan wacishriina daraja hamsan wacishriina dicfan toddobiyo labaatan shan iyo labaatankan libin laab waa qofku markuu masaajid ku tukada baa layihi markuu gurigiisa ku tukada ma xadiiskan marka waa mutlaq kan waa lagu qeydi karaa baa layihi marka waxaa loogala jeedaa jamacu mar walba waa soo xasilaya fadliga waa soo xasilaya hadduu masaajid ku tukado iyo hadduu meelaa masaajidna ku tukado laakiin waa sii kala awlaysan yihiin oo ka masaajidka lagu tukada baa ka sii wanaagsan kana sii fadli badan inuu qofku gurigiisa ku tukado taas waa taa xadiidka intiisa kale waxa uu tilmaamayaa jamacaasi ama fadligaas inuu kusoo xasilayo marka arrimaha soo socda la helo wadalika annahu idaa tawada'a kaas wuxuu ahaaday qofku markuu weysaysto fa axsana alwuduu'a weysadiina uu wanaajiyo marka waysadii iyo wayse wanaagii waysadii iyo wayse wanaagu qofkii gur guriga ku tukanaya waa soo xasilaysa kii masaajid ku tukanayana waa soo xasilaysa ka masaajid ku tukanaya waa soo weysaysanaya waysadina waa soo wanaajinaya yacni si fiican buu usoo weysanaya qofka guriga ku tukanayana saa waa yeeli karaa bal waa mad yani waaba laga doonayaaba inuu weysaysto waysadina inuu wanaajiyo labaduba waa uma kharaja ila lmasjid halka waa ku kala duwan yihi oo de kana gurigiisii buu joogaa kana masaajidka u baxay uma kharaja ila lmasjid masaajidkiibuu dabeetana u baxay laa yukrijuhu ma saarayo wax u baxaya wax kaloo maaha ila salaa shayga uu u baxayaa waa salaadu waxaan salaad ahayn uma baxayo lam yakdu ma qaado khaطwatan tallaabo ilaa hadduu qaadana ruficat lahu biha daraja daraja kor loogu qaado tallaabo kasta oo aad qaadid darajo kor lagu qaaday waxuqa canhu biha khaia gafna waa lagaga riday tallaabada qaadid ajri baa kor lagugu yeelaya dembina waa lagaaga ridaya saasuu markaa xadiidku sheegaya riwaayo kale abu daawuud riwaayo kaloo saxiixa waxaa soo aroortay yani abu daawuud bufariinu soo saaray sunantiisa masaajid yani alabcad falabcad qofba qofku uu ka fog yahay yaa acdamu ajran qofba qofku masaajidka uu ka fog yahay yaa acdamu ajran ka ajar weyn oo dee ninka laba tallaabo soo qaaday iyo ninka shan soo qaaday kalfadli badan yahay shan tallaabo shan ajar kor lagu qaaday kana laba soo qaado laba kor lagu qaaday sidaa wey saa daraaddeed ba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi saxaabadiisa qaar ka mid a markaasuu rasuulka ilaahayow gurigaygu waa reer bani israa'iil oran jiray marka yani guryahayagu waa ka fog yihiin masaajidka herdhaysa marka inuu soo guurnaan doonayna ama yidhahdeen masaajidka agtiisa soo dego markaasuu wuxuu rasuulku uhi diyaaru yaa bani salama reer bani salamow halkiina iska deganaada tugtabu aahaarukum raadkiina iyo tallaabadiina ayaa laidiin qorayaae oo marka soo socotiin ajri baad ka helaysiine bartiina iska deganaada oo tallaabadaad soo qaadaysiin baadyaad ajri ka helaysiine habaha soo degdegina bartiina iska joogo bu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam yani fadligaa ayaa ay leedahay qofka oo markaa yani tallaabo soo qaado meesha tallaabada soo qaadayna meel kalema waa masaajidkii marka halkaa gurigii way ku kala baxeen maxay masjidkii tallaabo waxaa loo soo qaadaa tallaabadu waaba soo gelaysaayo qofku markuu maaragtay meherad ama meel kala joogo guriguusa soo tallaabeeyo way yani waa tallaabaa la waa mashi yani wuu soo socday laakiin waa baciid fa idaa sallaa markuu tukado salaadda marku ka baxa weeyaan uu dhamaystiro lam tazal ilmalaa'ikatu malaa'iktu kama zuusho tusallii calayhi inay u ducayso maadaama fii musallaahu intuu ku sugan yahay meeshuu ku tukaday maadaama fii musallaahu waa waa laba arrimoodba waa ixtimaashaa inay tahay bartii uu ku tukaday kamagu dhaqaaqinba halkii aad ku tukatay unbaad fadhiisatay ood ku sugtay markaa salaad ama waxoogaa iska fadhidayba ama salaad baad salaad ku sugtay ama waad iska fadhidayba waxoogaa baad fadhiday maadaama fii musallaahu waa halkii uu ku tukaday lafteediiba mayaane waxaa la yidhi waxaa kala ixtimaashaa masallahan yani halkiu ku tukaday laftiisii maahae halkiu ku tukaday hadduu doonaa kaba kacay masaajidkii laftiisii marka uu ku tukaday uun kamuu bixinba waxaa laga yaaba inuu halkiu ku tukaday ka yarkaco oo meel kaleba uu yarkaco iska fadhiisto meel kale intuu yarkaco fadhiisto marka labada macnaba waa ixtimaasha halkii uu ku tukaday lafteedu iska fadhiyo inuu ka yarkaco deetna meel kaleo masaajid ka mid a haddana uu fadhiisto uun maxay leedahay allahuma salli calayhi malaa'igta waa ducaynaysa allahuma salli calayhi yani waa ammaan ilahay inuu ammaano fi lmala'i alacla allahuma akfir lahu ilaahu dembi dhaaf allahuma arxamhu ilaahu naxariiso ducadaasay malaa'igtu wadaysaa ilaa inta qof ka kacaya meesha ilaa inta ka kacaya walaa yazaalu fii salaatin qofkii salaad ka zuuli maayo man tabara asalaa intuu salaad sugayo yacni salaad salaad lagu sugaa aad bay u fadli badanta intidaaru salaa salaad oo la sugo oo salaad kale lagu sugaa fadligeeda aad iyo aad buu fara badan yahay fadligeedaas marka waxaa ka mid ah xadiidu xaakim uu soo saaray bisanadin صaxiixin calaa sharطi shaykhayn can cuqbata bni caamirin marfuuca wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam إidaa taطahara الrajulu uma mara ilى اlmasjid yarca الsalaa markuu ninku dahaaro qaato ee uu soo weysaysto dabeetana masaajidka uu soo maro isagoo salaaddii doonaya kataba lahu kaatibaahu kataba lahu kaatibuhu aw kaatibaahu bikulli khaطwatin yamshihaa ila almasjidi cashara xasanaat qofkii markuu soo dahaaro qaato ee waxa u soo baxaya ay noqoto uun inuu masaajid kusoo tukado salaad wax kale umuu soo bixin salaad buu doonaya labadiisii wax qorayay oo malaa'igti waxay qoraan tallaabo kasta oo uu soo qaado oo masaajidka uu soo socdo waxay waxay qoraan toban darajo ama toban xasano ayay u qoraan waalqaacidu yarca asalaa qofkii markaa fadhiyey iska fadhiyey ee salaadda markaas u qastiyey salaaddu sugayey waa kalqaanid waa sidii nin marka waxa weeyaan yani qaanidka waxa weeyaan qunuudka waxa dhahda qofka in badan fadhiya ee qunuud wax lagu bixiyey salaada la qunuudayo macaani fara badan bay ixtimaashaa oo macaani badan ba leeda qunuudi marka waxaa ka mid ah taagnida faraha badan leh waa nin marka in badan taagnaa in badan cibaadaysanaya oo kale ayuu ka dhigan yahay wayuktabu min almusaliina min xiini yakruju min beytihi xataa yarjic waxaana lagu qoraa min almusaliin kuwii tukanaya baa lagu qoraya waa kuwii tukanaya oo kale markuu gurigiisii ka soo baxay ilaa intuu noqonayo qof tukanayo kale buu ka dhigan yahay isagu maalan gurigiisibuu ka yimid masaajidkii buu yimid wuu tukaday wuu iska fadhiyey salaadii kale buu ku sugay wuxuu ka dhigan yahay qof markuu gurigiisa ka soo baxay ilaa intuu gurigiisa ku noqonayo sidii qof tukanayo oo kale buu ka dhigan yahy waa min almusaliin intaa aada fadhida salaad baad ku jirtaa uun laakiin bishar waa intayna waysadu kaa jabin ilan qofku hadduu waysadu jabto salaad ma jirtee waxaa kale fii musnadi axmed kusoo aroray can cabdillaahi bni camar wuxuu yihi markaa cabdilaahi sallaynaa maca rasuli lah sal sl almaqrib salaadii maqrib baan rasuulka la tukanay calayhi salaatu wasalaam facaqaba man caqab warajaca man rajac fa jaءa rasuulu lah sal slam yani qofkii noqday waa noqday kii fadhiyeyna waa fadhiyey deetna rasuulkaa yimid calayhi salaatu wasalaam oo soo noqday daba isaga oo markaasi inuu maradiisa kor uga qaado ku sigay jilbihiisa yani marada kor buu qaatay oo u fintay marka jilbihiisiibaa ku dhawaaday ba inay muuqdaan bay ku dhawaadeen yani su marada kor ugu qaadanaya deetna wuxuu yihi abshiruu macshara almuslimiin bushaaraysta haadaa rabbukum qad fataxa baaban min abwaabi asamaa yani kaasi waa rabbi oo furay albaab albaabada samada ka mida yubaahi bikum lmalaaika wuxuu idinku faanayaa malaaigtu idinku faanaya wuxuu leeyahay ilaahay yaqulu haaulaai cibaadii qadaw fariidatan wahum yantadiruuna ukhraa kuwaas waa addoommahaygi waxa ay guteen qadaw fariidatan salaad farada hoo saarnayd bay guteen wahum yantadiruuna ukhraa mid kalena waa sugayaan mid kalena waa sugayaan marka yani salaad salaad lagu sugaa fadliga intaa leeg bay leedahay xadiidka markaa fawaaid kalena waa leey lakin intaasi waa naga fad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu yihi afqalu salaati cala almunaafiqiin afqalu asalaati cala almunaafiqiin salaadta ugu culus munaafiqiinta waxa weeye salaatu lcishaa salaada cishe wa salaatu lfajri iyo salaada subax walow yaclamuuna hadday ogyihiin maa fiihimaa labadaa waxa ku jira ajriya la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan gurguradna ha ahaatee la atowhumaa waa iman lahaayeen walow xabwan gurguradna ha ahaatee xabwigu marka waa qofku markuu laba jibo laba laba jilib iyo labada lugo labada gacmood ku socdo iyo xabwan yidhahdaa walaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura bisalaati salaada in aan faro in marka waxa weye la aqiimo oo fatuqaam dabeetana la aqiimo inaan faro in la aqiimo salaada dabeetana la aqiimo uma aamura rajulan dabeetana nin aan faro inuu dadka tukiyo oo fa yusallii binnaas dadka uu tukiyo uma anطaliqu deetana aan tago macii birijaalin rag inaan la tago oo aan kaxaysto macahum xuzamun min xatar nimankaasoo sita xidhmooyin xaaba ah ilaa qowmin dad xaggoodna aan ula kaco laa yashhaduuna asalaata salaada aan imanaynin yani jamci masaajidka aan imanaynin oo fa uxariqa calayhim buyuutahum binnaar deetna guryahooda aan ku gubo dab aan xaabadaan sita aan ka qaadanin waan ku shidayaan wey xadiidkan laba arrimood buu tilmaamaya arrinka koowaad waxa weeye salaada cishaa iyo salaada subax fadligay leeyihiin arrinka labaadna waxa weeyaan salaada jamac in lagu tukado xukunkeeda arrinka hore oo ah salaada marka waxay fadliga ay leedahay labada salaadood salaadii cishaa iyo salaadii subax waxa weeye afqalu asalaati cala almunaafiqiin salaadta ugu culus munaafiqiinta waxa weeye salaatu alcishaai wa salaatu lfajri waa labadaas salaadood sababtuna waxa weeye salaada cishaay waa xilligii dadka yar rawaxayeen oo maalinta tacabkeedii iyo de marka waa la caraabayaa guryihii iyo reerihii baa lagu caraabayaa waana goor madoowa oo marka reerkiibu qofku tegi doonaayo dumarkiiyo carruurtii dadkii guriga joogay buu marka waxoogaa u sheekayn doonaa marka xilligaasi ku beeganta marka waxaa laga yaaba qofku inuu iman kariba waayo gurigiisa iska tukado maxagu gurigu usii kaco oo guriga ku dhawaado salaadii subaxna waa xil la hurdo oo dadku see- seexdeen hurdaduna qofku markaa uu jecel yahay oo marna waxaa laga yaabaa dee inay marka waxa qabow fara badan ba laga yaaba inuu jiro oo dhaxantaabuu ka baqanayo deetana uu siyaraddu duubayo isle iska yar huri labadaa xille bay ku dhaceen sidaa daraaddeed bay labadaas u fadli batay markaasuu rasuulku wuxuu leeyay walow yaclamuuna maa fiihimaa labada waxa ku jira hadday ogaan lahaayeen ajir iyo sawaaba ajriga iyo sawaabka ku jira labadaas hadday ogaan lahaayeen way iman lahaayeen walow xabwa la atowhuma walow xabwa ajri ku jirna waa inaga hadda ka sheeganay oo qofka salaada cishaaye jamac la tukadaa wuxuu ka dhigayay qof habeenkii habeenka kale habeenkii qayb ka mid ah kala badh habeenkii yani habeenkii kala badhkii yani qayb ka mid ah habeenkii marka waxa weeyaan cibaadaystay oo salaad ku nooleeyey qofkii salaada subax jamac la tukadayna wuxuu ka dhigayay nin marka waxa habeenkii oo dhan cibaadaysanay sidaasoo kale rasuulku wuxu yihi calayhi الsalaau wasalaam اcbud اllaha kaأnaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay caabud sidii mid arkaya oo kale yani aada uga cabso marka ilaahay caabudayso sidii qof ilaahay arkaya oo kale ilaahay u caabud haddaanad ilaahay arkaynin ilaahay waa ku arkaya wacdud nafsaka fi اlmawta waiyaaka wadacwat اlmadluum wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaau wasalaam wacdud nafsaka fi lmawta naftaada waxaad ku tirisaa dadka dhintay qof dhintay oo kale ka soo qaad yacni geeridii mar walba ha ka soo dhigo mar haddii geerida agtaada ay taallo waxaad ku dadaalaysaa cibaadadii inaad waajibaadka aada gudatid sunnayaashii aad ku dadaashid geerida ay ku timaado adiga oo waxbaba aan lagu lahayn oo cibaadada meeshii ugu fiicinaad ka gaadhay wacdud nafsaka fi lmawtaa adduunyada ha iska daba ridi oo ha daba soconi waxaad noqotaa qof geerida ay sugayso hortaadan ay taalo sidaa daraaddeed ba salafkii qaar ka mida waxaa laga wariyey waxaa la yidhi xamaad ibnu salame ninkii la odhan jiray haddaa la yidhaahdo imikuba nikulmoodku kaa imanaya naftu kaa qaadaya haddaa lagu yidhaahdo cibaadada waxuu ku dara muu helaynin inuu ziyaadiyo oo ku dara m yani muu karaynin cibaadada wuxuu ka gaadhay meeshuu ugu sarraysay waa farabadiyey farabadiyey farabadiyey deetana yani saas u ah waiyaaka wa dacwata almadluum waxaad iska ilaalisaa qofka la dulmiyey yeedhmadiisa baryadiisa ilahay oo baryo fainahaa tustajaab qofka la dulmiyey yeedhmadiisa yani ducadiisa ilahay waa aqbalaya marka qof la dulmiyey iska ilaali yani cidna ha dulmiyin weeyaan haddaad qof dulmidid oo qofkaasi ku habaaro habarkaasi inuu ku dhaco waxbaan ahay ilaahay dacwadiisa waa aqbalaya kaana iska ilaali deetan rasuulku wuxu maxalushaahidka waa intan waman istaaaca minkum an yashhada salaatayn haddii marka waxa weeyaan midkiinu awoodo inuu soo xaadiro labada salaadood alcishaa wsubx walow xabwan falyafcal salaada cishaay hadduu suurtagal u noqoto inuu yimaado iyo salaada subax walow gurguuradna ha ahaatee isagoo gacmaha iyo lugaha ku soconaya sidaana ha ahaatee falyafcal ha yeelo marka labada salaadood fadligii leeyihiin bay kutusinaysa fadaail kalena axaadiid kalena kusoo aroortay oo tilmaamaysa fadliga marka ay leedahay shadriga dambe ee xadiidka qaybtiisa dambe walaqad hamamtu an aamura bisalaa fatuqaam waxaan ku hamiyey inaan salaadii faro in la aqiimo oo fatuqaam deetna la aqiimo uma aamura rajulan deetna nin aan faro inuu dadkii tukiyo fayusallii binnaas dadkii uu tukiyo uma anطaliqu macii birijaalin deetna rag aan la tago macahum xusamun min xatab nimankaas oo sita xidhmooyin xaabaa ilaa qawmin dad xaggooda aan ula kaco laa yashhaduuna salaa salaad jamc jamicii salaadda aan imanaynin oo guryahooda ku tukanaya fauxariqa calayhim buyuutahum binnaar haddii guryahooda aan dab ku gubo inaan dab qabadsiiyo dab ku gubo ayaan ku hamiyo marka yani salaaddii bana imanan jamci xadiidkan waxaa daliishaday culummada tidhi salaada jamac in lagu tukada waa waajib qola waxay waa waajib qola tiri waajib waxba kala baxeen saddex qaybood qolo tiri waa waajib cayniya iyo qolo tiri waajib kifaayiya aa labadaasoo kala baxeen waajib cayniya qolo tidhi iyo qolo tidhi waa waajib kifaa'iya yani qof kasta waa waajib buu ku yahay iyo qolo tami dadka qaar kamid haddii tukadaan dad kale waa ka dhacaya waajib kifaa'iya qolna waxaa waa sunni qolada ugu daran waa qolada tidhi waaba shardi lisixati salaa oo haddii uu jamac lagu tukan waayo qofku hadduu jamac ku tukan waayo salaadiisu maba asaxaysa qoladaasi adiladeedu waa yar baciid haddii la dirishadeen sheekhulislaam baa ka mid ibnu taymiya wuxuu leey waaba shardiba laakiin qolada ugu raajixsan waa qolada odhanaysa waa waajib qof kastana waa laga doonayaa dumarka marka laga reebo dumarkii iyagu kuma jiraan laakiin raggi baa laga warramaya ragga waajib buu ku yahay inay markaa jamaca ay ku tukadaan oo masaajidka yimaadaan waajib buu ku yahay haddii marka waxa weya jamacii ay ka hadhaan oo guryahooda iskaga tukadaan salaadii way ansaxaysaa laakiin waa aafimiin waxay ku dambaabeen waajibkii ka tegeen oo ah jamacii qofkii xanuunsanayay ee xanuunku ka reebay xanuun hay badan baa hayaa deetana waa suuro geli weyd inuu masaajid ka yimaado ama jamacii la soo tukado iyo ruuxii dumarka ahayd dadka cudurdaarka iyo ninkii musaafirka ahaa ee socotada ahaaye marka waxa weeyaan isagu socodka hayay maaha ninka musaafirka intuu magaalada yimid soo degay guryaheena intuu kusoo degay masaajidka eedaankiisa maqlaya guri iska tukanaya maya isagu jamacu imanaya eedaanka u maqlaya leeda marka yani salaada in jamac lagu tukadaa waa waajib xadiidkan baana daliil u ah waxaa kale daliil u ah inuu waajib yahay ay u daliishadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigu la odhan jiray cabdullaahi ibnu ummi maktuub oo indhala-ah ba u yimid wuxuuhi rasuulka ilaahayow dariiqyada madiina waad garanaysaayo way adag yihiin waa boholo waa yani waa dariiqo adag ninii hogaamiyo soo kaxeeyo masaajidkii kalena ma haysto iyo ruksee inaan guriga iskaga tukado rasuulku waa yahay buu ku wuu ka dhaqaaqay deetana wuu yeedhay kaale buu yidhi hal tasmacu nida qaala nacam qaala faajib aadaanka ma maqashaa markaas buu yidhi haa sida hadda ajib aadaanka mar haddaad maqashid soo ajib riwaayo kale laa ajidu laka ruksa aadaanka ma maqashaa haa waan maqlaa ruksa haddaa kuu heli maayo waana timaadaa walaag waa nin indhala cid soo kaxaysa ma haysto dariiqyadii madiina waa adag yihiin boholaha iyo waxaas haddana waxa waad imanaysaa inaad timaada isaga hadda cid loo rukseynayo isaga loo rukseyna looma rukseyno waa daliil kaloo nafsanayna waajib tahay waxa kale ee markaa ay daliishadeen aayadda qur-aanka ah ee salaatulkhofka ka warramaysa faltaqum طaa'ifatu macaka falyusaluu falyusalluu macak samay ya waltaqum طaa'ifatan ukhra yani aayadda qur-aanka waxay tilmaantay salaat ulkhofka in jamc lagu tukanayo waltaqum طaa'ifatan ukhra falyusalluu macak amar baa lagu siiya ha kula tukadaan salaatulkhawfkii markii khawfkii cabsidu ay jirtay baa jamac la fara rasuulkii saxaabadina ku tukadaan markii ayna khoof jirina maxaad malanaysa marka yani ayadana saasoo kale waxa weeyaan waa waajib calaa ayi xaal adiladaas baa ku soo aroortay inay waajib tahay qowlka sawaabkae saxiixina waxa weeyi in jamac in lagu tukadaa ay waajib tahay qof markaa cudurdaarla oo cudurdaaru ka reebayo mooyaane inuu yimaado oo salaada jamcu ku tukada waa waajib taas baa ugu wanaagsan rasuulku sala allahu alayhi wasalam nimanka wuxuu ku hamiyey inuu gudo halka waajibka looga daliishaday waxa weeye ciqaab waxaa lagu mutaystaa waajib laga tegey shay sunna oo laga tago ciqaab laguma mutaysto qofku hadduu shay sunnaha ka tago mid labada ragcadood salaadda cishaay ka dambaysa sunnaha ama labada cishaay maqrbi ka dambaysa sunnaha qofka hadduu ka tago dee ciqaab ku mutaysan maayo laakiin haddii uu la yimaado dee ajri wuu ka helaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hameeyey inuu ciqaabo dadkii salaaddii ka tegey jamci waxa ciqaabkaasna waxaa lagu mutaystaa oo waajib laga tegey taasi waa markaa waa sababta la isweydiinaya waxa weeye rasuulku muxuu u gubi waaye ee waa kan ku hamiye manuna gubin muxuu gubi waayo haddaba waxa uu gubi waayey sida axaadiis kale ku soo aroortay fii musnadi axmed waxa uu yihi lawlaa maa fi lbuyuuti min annisaa haddayna jiri lahayn dumarka guryaha jooga iyo caruurta salaada cishaayban aqimi lahaa deetana waxaan feri lahaa markaasi cid tukisa salaadii deetana waxaan qaadan lahaa dab oon gubi lahaaba guryaha ee ragga ku jira sababta markaa keentay in ay la gubi waayo waxa weeye waa dumar aan waajib inu kahayn salaada jamci oo jooga guryihii iyo caruur haddii rag keliya ahayn waa la gubi lahaa taasaa sababtay inay dib looga markaa markaa rasuulku wuxuu naxariistay dumarkii iyo caruurtii sida oo kale ciqaab in dab wax lagu gubo ilaahun baa iskale subxaanahu wa tacaala yani qof haddaa la ciqaabayo markaa la ciqaabayo oo lagu ciqaabi maayo dab in la gubo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida markaas ku sugan saxiix albukhaari iyo kayrkii min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu wuxuu yihi markaa rasuulkaana diray calayhi salaatu wasalaam deetana wuxu uhi in wajadtum fulana wa fulan faaxriquuhuma binnaar waxaan filaya inuu ahaa dagaalkii fatxu maka wuxuu yidhi haddaad hebel iyo hebel aada heshiin guba labadaa nin dabku guba deetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii aanu doonnay inaanu dhaqaaqno ayuu wuxuu nagu yidhi innii amartukum an taxriquu fulana wa fulana waxaan idin faray in hebel iyo hebel aada gubtiin waina annaara laa yucadibu biha ila allah dabkan ilaahay mooyaane cid kale wax ku ciqaabtaa ma jirto fain wajadtumuuhumaa faqtuluuhumaa haddaad heshiin labadaani dila un waxbaha gubine dabka waxa ku ciqaaba uun ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ha gubina maxaad yeelaysiin dila saas buu rasuulku ila marka dabka waxa iska leh oo ku ciqaabaya ilahay subxana wa taala xasan lbisri raximah llah ayaa nin baa u yimid markaasuu wuxuu ku yihi waxaad ka warantaa ninka soomaya soon sunnaa fata'muruhu ummuhu an yaftur hooyadii baa farasa inuu afuro soonku soomi waa soon sunnaa hooyadii waxay tiri afur yacni soonka jabi oo cunto cun deetana wuxuu ihi ha hooyadii ha ha ogolaada oo soonkaas ka jabi walaa qadaa calayh qada laguma laha oo ma qalaynayo walahu ajru sawm ajarkii sawmkana waa leey wa ajru bir iyo ajarkii samafalka waa laba oo ajarkii hooyada ah dicitaankeedii oo ah samafalkii a u samafashay iyo ajarkii marka waxa weeyaan soonka labadaba waa leey labaduba waa mede waana afurisa soonkuna waa soon sunnaa waxaa lagu yihi waxaad ka warantaa hooyadii waxay u diidaysaa salaadii cishaa inuu tago jamaca iyadoo da u baqanaysa waa habeenkaas deetana wuxu laysa dalika lahaa taa iyadu ma laha haadihi fariidatu jamaca salaada inuu tagaa waa waajib waa faral maadaama faral tahay hooyadii shay farala u diidi mayso shayga faralkaa haddii hooyadii kuu diidana lagu addeeci maayo markaa saas buu markaa sheegay ibn xajar oo markaa fuxubaari ku sheegay wuxuu hi sanadkiisu waa saxiix marka waa bukhaarina waa deliishadayo wuxuu yidhi marka waxa wey waa qowlka xasan waa keena waa taabici weynu jaliila wey munaafiquna waa qofka dee munaafiqu waa waa qofka wuxuun rumaysnayn muujisanaya wuxuun rumaysnayn buu muujisanaya waxaa laga yaaba inuu gaalnimo oo hoosta ku haysto dusha sarana islaam iska dhigayo sida munaafiqiinta rasuulka la noolayd oo kale waxa wey gaalnimona way qarsanayeen oo waxay ka baqanayeen in la laayo islaamnimona waa waa muujisanayenoo salaadihii iyo masaajidii bay imanayeen laakiin nifaaqu sidiisao laba qof u qaybsamaa mid qawliya waxaan mid camaliya mid ictiqaadiya mid camaliya mid ictiqaadiya nifaaqa ictiqaadigihi waa kufri munaafiqiinta oo ka ilaahayna qur-aanka kaga warramay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ka camaligihiina waa beentoo la sheego waa nifaaq camaliya ballanka oo la furo waa nifaaq camaliya dooda marka waxa weeye qofkoo dooda ku xumaada oo si xun u dooda oo been iyo balaayo ku dooda waa nifaaq camaliya wahalmajar can cabd llahi bni cumar radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal ida ista'danat axadukum imra'atuhu markii midkiin gabadhiisu ay ka markaasi idan dalabto ila lmasjidi masaajidka inay tagto markaasi hadday uga idan dalabto falaa yamnachaa yuuna u diidin qaala bilaal ibni cabdillaahi wuxuui wallaahi baan ku dhaartay lanamnacahunna u diidne oo u diidne qaala fa aqbala cabdullaahi cabdillaahi oo marka aabbihii ahaaba soo qaabilay fasabahu waacay sabban sayi'a cay aada u xun buu caayay maa samictuhu maan maqlin sabahu milahu qad iyada oo kale isagoo markaasi wax ku caayay yani uu cay kale maahae yani aad buu u canaantay wey wa qaala ukhbiruka can rasuuli illaah rasuulki ilaahay baan kaaga warramayo wataquul wallahi lanamnachunna u diidnaba adugna aad leedahay wa fii lafdin limuslimin laa tamnacuu imaa allah addoomaha ilaahay dumarka ha u diidina masaajid allahi masaajidda ilaahay ha u diidina sida markaa uu xaafidku yihi raximah اllah wuxu lam ara lihadihi اlqisaةi dikra fi shayi min aلطurq alati akhrajaha الbukhaariyu lihada اlxadiiث waqad awhama صaniicu صaaxib اlcumdati khilaafa dalik walam yatacaraf libayaani dalika axad min shuraaxihi waadunu albukhaariy ikhtasaraha lilاkhtilaafi fi tasmiyati bni cabdillaahi ibni cumar magacan cabdillahi bni cumar inankiisa bilaal ibni cabdillaahi bukhaari muu soo saaray magaca muu magacaabin laakiin muslim bilaal ibni cabdillahina waa kusoo saaray sida oo kalena waxa uu kusoo saaray waaqid ibni cabdillaahi marka waa laba inamood u dhalay baa cabdillahi ibni cumar midna waxaa dhahdaa bilaal midna waxaa dhahdaa waaqid marka muslim mar wuxuu saaray isagoo waaqid ah marna isagoo bilaal ah laakiin bukhaari muu magacaabin haba yaraatay xadiidku waxa uu tilmaamaya dumarka haddii masaajidii ay dalbadaan inay yimaadaan waqti kasta oo awqaada ka mid a ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotee oha masaajidkan kusoo tukanaynaa inaan loo diidin ida sta'danat axadukum imra'atuhu markay midkiin gabadhiisu ay ka idan dalabto xaggee ila masjid masaajidkii tegaysa ay kusoo tukanaysa falaa yamnachaa yunow diidin riwaayada kalena laa tamnacu imaa allahi masaajid allah imaa allah waa addoomihii ilaahay weeyaan waa dumarkii masaajidda ilaahay ha u diidina masaajidka ilaahay imanayaan loo diidin marka dumarkii inay jamac yimaadaan iyaga waajibku maaha waa sunna un haddii jamcu ku tukadaan oo jamcii masaajidka yimaadaan waa u sunne masaajidkii hadday imanayaana loo diidi maayo laakiin waa in shuruud la helaa shuruudaha qaar ka mida waynu sheegnay waxaa ka mid a gabadhay markay masaajidka imanayso in aynay imanin iyadoo cadar soo marsato ama bukuur wax laisku soo shido yani wax udgoonba waa inaana soo marsanin oo markaa de soo jiidanaya raggii sidaasoo kale an laa takhruja mutabarijatan bizinati aw libaas dhar qurux badan waa inana kusoo bixin dariiqa markay marayso waa inay dariiqa dhinaciisa martaa bartanka waa inana marin salaad mooyaane wax kale waa inanu soo bixin salaadun bay usoo baxaysaa un masaajidka waxay imanaysaa salaad wax kale ay usoo baxaysaa ma jirto shuruudaha caynkaas marka iyo marka fitna aamin laga yahy haddaan fitna aan aamin laga ahayn soo bixi maayaan oo dariiqa markay marayaan ay sii socdaan oo kale iyo ama dad qaadanaya dumarkii hadday jiraan ama dumarkii laynaya fitnada haddii markaasi ay jirto soo bixi maayaan haddii laakiin fitnada aamin laga yahay way soo bixi karaan marka dumarkiina masaajidka imanaya ba marka xadiiskaasi nuqsinaya xadiiska waxaa kaloo nuqsinaya qofka sunaha rasuulka hor yimaada in sidaa loo gelaya yani xadiis buu sheegay xadiiska rasuulku u sheegay inankiisiina wuxu wallahi waan u diidan yani uu isagu yani waa qiirun baa ka keentay dumarkii inay baxaan oo banaanka inta u baxaan mashaakiil la kulmo unba u diiday deetna saas loonu diidi doonaa cabdillaahi arrinta waa ka cadhooday aad buu uga cadhooday cadhadiina waxay sababtay inuu markaa aada u canaanto uu caayo cay adag inuu caayo markaasuu wuxuu leeyahay waxaan kuu sheegay hadalkii rasuulka waxaan ku leeay rasuulkaa yidhi adiguna waxaad leedahay waxa weeyaan waanu diidi doonaa waxaa la yidhi cabdillaahi bni cumar inankiisaasi lagu hadlay ilaa u dhintayba ibnu cumar inankiisii waa ka hijrooday sida musnad axmed ku sugan bisanadin صaxiix inankiisaasi hadalkaas buu uga tegay lamuu hadlin ilaa ilaa intu ka dhintay juuq uma odhanin yani hadal rasuul baan kuu sheegay waxaanku rasuulka ilahi baa sidaa yidhi markaas adiguna ar ra'yigaagii iyo maskaxdaada kaga hor timid iyo caqligaagii ilaa uu dhintay lamuu hadlin marka yani ibnsaas kale ibn cabaasna wuxuu yidhi markaa yani qofka hadal u sheegay markaasu wuxu abubakar iyo cumar baa iyaguna caynkaa yidhi aad buu cadhooday isaguna waxaan idin leeyahay u rasuulkii ilaahay baa yidhi markaasa idinkuna aad leedahin abubakar iyo cumar baa yidhi waxaan ka baqanayaa samada dhagaxaan cadaab ah in laydinkaga soo daadiyo marka hadalka rasuulka haddaa lagu sheego rasuulka calayhi salaatu wasala sidaas buu yidhi haddaa lagu idhaahdo cala alra'si waalcayn waa la qaadanaya hebel baa yidhi iyo saxaabi baa yidhi iyo sheekh baa yidhi yani lagama horkeenayo sidaasba aniga ila tahay malaha taasaa maahena sidaan yaro wanaagsanaan lahayd inuu yidhaahdo iyaduna ma jirto waa loo hogaansamayaa hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim intaanu ku dayno sala allahu cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin